oo ka soo shaqeeyey isu imaatinka yeer maanta aan isu nimid meeshan suuka ay keen aad bay u mahadsan yihin waxaa kaloo mahad iskale hay-adda waxaa u aadanaya hay-addeeda oo mar walbaaba runtii u heelan martigelintayada iyo isu imaatinkan yagana aad baan ugu mahadnaqayaa sida ay noogu ogolaadeen inaanu isticmaalno olalkooda iyo shirarkayga aan qabsanno mar walbaa nagu taageersan aad bay umahadsan yihin idina aad baad u mahadsantihi inaad naga soo aad timaadaan ood ka soo qayb gashaan munaasibadda aanu isugu nimid inaanu iswaraysanno wixii jirana aanu isweydiino waxaan iska nidhaahno maanta umaana imaan anugu kolley inaan idin khudbeeyo khudba dheer idin jeediyo maanta waa maalintiinii wey ina hadashaan bay ahayd laakiin waxaa ii muuqata sidaan rabnay inaa u hadashaan midna hadlin waxaa unida halkaan anagu culays amni ayaa ku yimid degmada iyo gobolka gaar ahaan magaalada gaalkacyo xanuunima annagu inaan culayskaasna la qaybsanno xanuunkaasina haya inaannu idinla qaybsanno idinla dareenno wixii aanu ka qaban karnona ka qabanno way waxaan u nimid maanta anagu meesha amni xumada marka soo korortay waxay u baahan tahay xal dhab ah in laga gaaro loo helay u baahan tahay xalkuna dowlad timaada oo toonberi joogta kuma imaanayo runta haddii la rabo xalku wuxuu ka imaan ka imaan karaa idinka wey gacantiina ku jira dowladdu waxay samayn kartaa oo keliya waxaa weeye inay idin bari taarto inay idin taakulayso inay idin wax idinla celceliso in wixii idinka dhiman ay idinku siyaadiso weeye laakiin furaha nabadda iyo xalka aan raadinayn cidda budhigaha u ah waa idinka wey waa dadka reer gaalkacyooda wey sida wasiirku sheegay cabdulaahi cali cabdullahi walaaha dee waxaa weeye dowladdu uma aha dowlad gaalkacyo keliya eh puntland o dhan bay u tahay marka wakhtiga ay heli karto oo ay gaalkacyo inta timaado ay gelin kartaahay oo madaxweyne yimaada ay joogi karaahay wakhti yar wey mala socotaanoo halkan waxaan joognay afar bilood ku dhowaad saddex bilood iyo bar waa joog waxaanuna isniri gobolkani maadaama uu gobol xaalad gaara ku jira yahay maadaama gobol xad ku yaalla uu yahay maadaama gobol dhib gaara qaba uu yahay bal dhibtaasi wixii aan ka qaban karno dhanka horumarinta iyo wacyigelinta inaanu suubin waxbaa la qabta waa run waa dadaalle laakiin sida hadda ay wax ku socdeen wax kay loo malaynayaa shan bilood waa idinka maqanaanu maynaya iyo lix bilood ma dhammaanu maynaya meeshii waagaa aan ka nimid meel ka sii hooseysa ayay tagta lix bilood gudaheed markiin aan waxaan islahayn wakti badan magaalada waad geliseen waana ku guulaysateen wax badan waad qabateen ku faaneen maxay taa sababtu marka isbedelkii aanu filaynay wuxuu ahaa inta haddaa qabateen inta ka dambaysa gaalkacyay u taallaya dadkeeda inay sii dubkiyaan inay sii riixaan inay sii adkaystaan inay wax ku sii daraan shidooyin waa yimaadeen aanaan ku talagelin oo dagaalkii halkan ka qaraxay magaaladu ka mid ahaa oo dhib weyn geystay xasanadiisiina ay weli taagan tahay shabaab oo duulahanana waa yimaadeen gobolka kusoo duulay gobolladii shabaabka kusoo duuleenba gobolkanu ka mid ahaa waxaana keenaya mar walba dhibtaasi meesha uu yaallo gobolku iyo xaaladdu ku sugan yahay waa filaynay waana ku talagelaynay shabaab markii intaasoo askari taasoo iyagaa la qabtay intaasoo la dilay guuldarro xunna ay ka raacday hadda gobolka dhugtu ka dhacaysay gobolkan buu ahaa iyo meel kale mudlao dhan baa gobolka usoo hilisay loo soo hiliya gobolka waa waajib doonaya puntland xadkeeda wixii dhibaho ku yimaada dowladdu inay difaacdo waajibkii puntland loo aasaasay loo abuurtay ka mid ah laakiin haddana waa garan kartaa difaaceeda markii cadow banaanka ha yimaado in dowladdu ay diyaar u tahay inay difaacdo dalka horena waa u dhacday haddana waa difaacaysa laakiin dabcan cadowgaas aan ka guulaysanay inuu aar gudanayo siyaabaha qaarku u dhaqmayo waxaan ogeyn wey inaan ku talagallay ahayd u diyaar garowno inuu xeeladaysanayo inuu xeelada bedelanayo inuu qaab cusub uu lagula dagaalamo uu samayn doono waxaan uri dadkii meeshaan uu ku dilay lagu laahiyey dabcan siyaabo kala duwan baa loogu aaneynaya dilkii dhacay meelo badanna waa loo tilmaamaya inay sabab ahaayeen laakiin haddaan idhaahno hadda shabaab bahir buu ahaa dadka hadda haldoorka ay hadda dhowrkii biloodoo u dambeeyey ay dileen dadkii waxay ahaayeen vocalka ahaa oo adadkaa oo labdhabarta u ahaa gaalkacyo mudibaa ugu horeysa gaar baan u tilmaamay ayaad gaba ka warqab waxay qabanaysa inta kale lamid bay ahaay marka laba mid baa noo bannaan sida hadda cabdi rashid sheegayey inaan sidii in gorayadii aanu wejiga qarsanno oon ciidda gashanno iyo inaan sifiicno wax u dhexeeyaa ma jiraan meel dhexe oo la joogi karaay aniga ima muuqto laakiin dareenkaan qabaa waxaa weeye shacabku waa shacab dadka reer gaalkacyoodna laguma yaqaano dad dabacsan oo cabsada sida soomaalida idiin taqaan baan sheegaya maaqaan saabteedin waagi hor ahaan jirtay waxbaa isbedelay inkaartii ummadihii aad goyn jirteen baad ku dhacdaa mee laakiin wuxuu rabaa dadku waxay rabaan maamul abaabula sukeena wacyigeliya hogaamiya marada u tuura kaale aan duul layihaahdo soo maa in kale qofna baaba gurigiisu gala isku soo xiraya masaajidda saa shaysan waa ka cararaysa maxaa loola cararaya maa lays abaabulo guryaha qoryaha idinkugu jira basolada haysataa hubba haysataa idinku hubasa masaajida maa tagtaa kaws kawsustaan xataa wiilkan ahaadee maa xabad ku dhufataa kabacdana iswadi hadii la rabo baa laga hadlay laakiin idinka oo intaasoo ciidani magaalada joogto hanumananaya imisoo ah daraawiirta joogta ciidanka jooga kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo shan baa dawladda mushaar siisa aas dhageysano wiilashiinii weeye mushaarkay qaataan kole guryihiina la yimaadaan intaasoo ciidan inay joogto dalka intaas keliya maahane qabiil qabiil iyo jifo jifo ayaa kulligan u hubaysantihi soo dhici kartaa marka in la yidhahdo maalin walba wiil yarow saadashu madax jabisa ayaa dadkii wax ku oolkaha magaalada laynaya inta kalena in carartay in meel kale aaday inaan hadli karin aada noqotaa way muuqataa marka dhaliil dabcan maamulku waa yeelanaya maamulka iyo hadaa amniga labaduba waxaa tahay u maqaalaa ka anagu hadda bangiga aan dhisaynay oo madaxtooyada aan mudeedka marinaynay oo waxay ahayd jardinooyinka aan samaynaynay oo seeshinada buriiska oo dhankaas jira aanu dayactirayno o dhisaynay waxay ahayd dadku inaysan guurin oo dhulkooda ay xagsadaan oo joogaan magaalo hadda waxay u maqaalaa in laga soo cararayba magaalada kaas oo afarta galabnimo cid joogta aysan jirin xaggee loo socdaa idbl aadaya miya waxaa weeye oo haddaa carartaan cararka mara idinkaga haraya ya ama bankigaad joogaystaan laydinku diraya ama maxaa ahayd meeshii ama ama taarab iyo laboodba laagada imaanay cararna ku gaari maysa waxaan rabnaa marka dowladdu wixii tallaabo ah oo ku habboon dowladnimada oon cidna lagu joorfanayn cidna aan loogu eexanayn cidna aan laga baqayn way samaynaysaa laakiin isbeddelka dhabtaahi waxaas cosmetic waxa la yihahda weeye waa taataabasho qof la bedelo hadda qof lagu bedelay wax badan u keenayaa ma jiro haddii waxa dhan ay qurusan yihin waxaa la rabaa marka isbedelka dhabta ahi wuxuu ka imaanaya adiga isbedel adugu aadan ka mid ahayn oo aadan ku jirin oo aadan garwadeenka ahayn oo aadan hogaamiye u ahayn oo aadan dhaliisha tilmaamayn oo waxa saxa aadan abbaaraynin ma imaan karo aduu ka mid noqotaa laga rabo waxaa rabaa marka talaan ala timaadaan sababto waxaa weeye anagu talaan kor idinkaga keennay gaalkac isu bedeli mayso baqana xal noqon mayso wax u dhexeeyaa la rabaa marka waxay u dhexeeya idinka haya hadda maantana meesha timaadeen hadalkiina waxaan ka maqlaayay oo ku celcelinayay annagu cid wax ka sheegi mayno cidna ma dhaliilayno haddaan cid wax laga sheegin oo cid la dhaliilin oo wixii runta ha aan la abbaalin se wax loo qaban hayaa been baan isu sheegayna qofkii ammaan hayn ammaana qofkii shaqo qabtayna shaqa wanaagsan buu qabtay dhaha kii xunna waranbaa xun yahay nala ka wareejiya dhaha laakiin habba inta oday soo istaaga inuu yidhaahdo hadda anagu cidgaada uma jeedno iyo ma dhaliilayna iyo oo hadda maxaan sugnay mesh maa maxaan soo doona anagu so wixii khaldan la saxama so wixii wanaagsan inaanu bari taagno oo ayidno oo taageerno ma qofka mas-uulkaahi madaxweynaha ugu sarreey ilaa kan u hooseeyahay waa adeegayaal wey public servants wey waa dad adeega oo u adeega bulshada adiga weeye kan bixiya canshuurta qofkaan shaqaalaha waxay u shaqeeyaa waa idinka wey canshuur bixiyaasha qofka u dambeeyo anigu aan u riboor garaynayahay waa adiga wey qofka shacabka talaal marka adigaa iskale haddii wax lagaaga ogo- la ogolaan waayo ku qabso haddii luguuteeda ku dagaalo wixii sax ahaa adugu mar walba abbaaraya waxaan rabaa marka qofka mas-uulkaana mas-uuladiisa inuu qaato idina shacbi ahaan de waajibaad iyo iyo xuquuq labada waa leedihi waxaan rabaa marka qofka mas-uulka ahi inuu waajibkiisa guto oo xaq aad ku leedihiin uu bixiyo idana waxaa laydinka rabaa waajibkeena muwaadinnada inaad gudataan xaqa aad leedihin aad heshaan Een, maamulka laftigiisu waxaa laga yaabaa taageeraday u baahnaayeen ama dhiirigelinta ay u baahnaayeen inaysan helna waa dhici karta idinka idinka hel waa suurtagal waxaan rabnaa marka xafiiska dowladda qofna ma leh qabilna ma leh reerna ma leh gaalkacyaha waxa wax ugu yaal waxaa weeye ciddii wax u qabanaysa hadda waxaan u baahanahay marka marka laga soo tago dhaliisha waa muuqataa dabcan haddaan la jirin Een, ma nimaadneen gaalkacyo idima soo aadneen haddii wax walba fiican yihiin marka waxaa weeye mas-uuliyadda kaloona saaran iyo howlaha aan ku jirno baaxadda leh idna qiyaasi karin oo na sugaya baan noo ogolaan karin inaan idiin nimaadno haddaan ognahay wax walba inay saxan yihiin waxaa u nimid waxaa weeye in wax khaldan yihiin dhibna jirto marka waxaan u baahanahay hadda xalka inaan u gudubno halkan wuxuu ku jiraa inaysan sidan wax aan ka- aysan wax aan karin in fadhiga laga kaco sababta waxaa weeye haddii saan ay sii ahaadaan wax dabcan bulshaduna waa sii urmaysaa dhibtuna waa badanaysaa Een, mustaqbalkii iyo rajadii aan ka qabnay gaalkacyo inay isbedesho magaalo amni ah magaalo horumarsan Een, magaalooyinka ugu muhiimsan bay dalka ka mid tahay ama ha ahaato meesha ay ku taallo ama ha ahaato baaxaddeeda ama ha ahaato dhaqaalaha yaal marka gobolkii magaalo saas muhiim u ah oo dalkii halbowlihiisa iyo ubucdiisa ahayd in laga guuro ama daro looga tago suurtagal maaha xalna maaha taladii marka idinkeedna la taalla waxaad ku talinsaan baa anagu wixii anagu fikirka iyaga ah waa idinla qaybsanaynaa waa idiin keenaynaa waana idiin sheegi doonaa laakiin waxaan is leeyahay xal garowe laga soo karkariyey gaalkacyo wax badan ka tiri mayo waxaan rabnaa marka inaad dib isugu laabataan inaad runtii aada fikirtaan in la cararo magaalooyinka la dhisto meel kale la aado xal noqon mayso tan baa la horankeena ee dada tihirin raayo ayadaan rabaa inaad waxayna cayrsanayaan la dagaalamayaan maaha waarta iyo naasuma waa wiilal yaryar oo sidaa sheegaysa xaafadda ka soo baxa haddana cararaya taas xal u weyn insha allahu qayb baan idin rajaynayaa Een, sida caasha sheegaysana kolley dadka xukuumalkaahi guud iyo gaar ahaan inta waa soo arki doonaa inta aan joogno laakiin waxaan rajaynayaa magaaladaani in isbeddel ka yimaado xanaga nagaga aada dhanka yaga inaan ka soo baxaynaan rajaynaya aad iyo aad waad mahadsantihin